أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aanu jecel nahay oo meel walba oo aad joogtaan iyo si kastood noo dhegaysanaysaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo ahlaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka caawa aan idinkugu heyno idinkuna aad ku dhagaysan doontaan inshaa allah waxaa ka mid a ciidamada mujaahidiinta oo weeraray xero ciidanka kufaarta kenya ay ku leeyihiin deegaanka sheekh barrow ee hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya wufuud ka socota kooxaha mucaaradka iyo maamulka ashahadla dirirka isku magacaabay puntland oo kusii qulqulaya magaalada kismaayo xilli la filayo shirkii ugu weynaa ee ka dhan ah xasan gurguurta in lagu qabto magaaladaasi wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe oo dowro aqoon kororsiya u qabatay ragga ilaalada ka haya habeenkii goobaha ganacsiga ee degmada jilib munaasabadaas iyo kelimaadkii laga jeediyey ayaad maqli doontaan warqad laga soo dusiyey xafiiska xasan gurguurte oo muujinaysa sida ay kooxda ridada soomaaliya u boobaan dhulalka magaalada muqdisho dhallinyarada gobolka gabiley oo ku hanjabay dagaal ka dhan ah maamulka ashahaadala dirirka ah ee somalilan xilli maamulkaasi uu sare u qaaday tacdiyada ka dhanka ah shacabka qodobada kale ee faafreebka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a wilaayadii islaamiga ah ee mudug oo dowra diiniga u soo gebagabaysay odayaasha dhaqanka beesha cayr ee dega wilaayadaasi qodobadaas iyo kuwo kale oo xiise badan ayaad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي waa habeenimo arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha jamaadu thaani sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhagaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo faahfaahsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa dowro aqoon kororsiya u qabatay ragga ilaalada ka haya habeenkii goobaha ganacsiga ee degmada jilib dowradan ayaa loogu magacdaray saxaabigii jaliilka ahaa ee abu hureyra radiallahu canhu ayaa loo qabtay ragga xilliga habeenkii ah ilaaliya goobaha ganacsiga ee degmada jilib ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe muddadii dowradaasi ee socotay waxa ay ku qaateen duruus kala duwan oo ay ka mid ahayd maadada ashucuur bilmas-uuliya waxaana munaasabadii gabagabada kasoo qayb galay marti sharaf kala duwan ugu horeyn waxaa munaasabada dahfuray sheekh maxamed balli oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ah walaalayaal n waxaad tihiin waardiyayaashii suuqyada jilib ee ay taallay hantida muslimiintu ay taallay dadkii loo igmaday ee la yidhi xiraaseeya oo ilaaleeya idinkuna ku noolaada taajiriinta waxaysaan haydi ku nastaan dadkaasaa tihiin waa mas-uuliyad waa ammaano macnaa xadiidkii caddi lamaanata ilaa man i'tamanaka walaa takun man khaanaka ammaanada u gudo waxa weeye ciddii ku aamintay waxaa lagugu yidhi waardiyaad noo tahay xilligaasaa soo gelaysaa wakhtigaagu waa inta dukaankii waa ka gurub guruub baa tihiin macnaa ammaanada inaad gudataan ciddii ku khayaantayna ha khiyaanin buu xadiidku qaybtiisa dambe ay tahay marka ammaanada iyada ah sida saxda ah oo alle kugu og yahay oo aadan dayacayn inaan u gudanno dhammaanteen mid kasta ammaanu haya kan shiikhu ammaanu haya kan maamulku sarreeya ammaanu haya idinku ammaanadaysan qof kasta ammaanadiisa inuu guto walaalayaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uga cabsado walaalayaa sidaas waxa weye waa midda macnahan idinkana idinku habboon nebiguna tilmaamay sala allahu alayh waaalih wasalam dowradii laidin siiyana ay idin tilmaamayso marka ammaanadaa sidaas weeya macnaa waa ujro aad adigu soo jeedkaagii iyo xooggaagii iyo dhafarkaagii aad ku qaadanaysa weeya midda tan ayada kale aan ku khabadtimaya waxa weeyaan dowraad qaadateen intaasoo maalmood xaflad baa laydiin dhigay marka arrintaa dadaalkaas inaad marka walaali ogaataan xadiidkii nebiga sal alla alayh waaalih wasalam ina allaha saa'ilun kullu raacin cama starcaa axafidahu am dayaca ilaahay waa weydiinayaa mid kasta waxaa weeye saa'il kasta waa la weydiinayaa ammaanadiisii wuxuu la raaciyey xafidahu inuu ilaaliyey am dayaca inuu dayacay marka ogaada macnaha walaawe waxaweye shaqada laydiin igmaday dadaalkeeda lahaada habeenkii waa soo jeedaan nalkiina qur-aanka ku akhrisa salaatulaylkaaga tuko xil sulusulail baa ku jira ilaahay bari ilaahay samada ugu sokayso imaanaya macnaa markaasuu leeyahay waryaai waxay weydiisanaya aan siiyaa maantao dhan bur ha meesha ha haysane adiguna ilaahay ku bari nalkaaga iyo dukaanka hoostiisa tuko adigoo xirshaqadaada wata haddana salaatulaylka alla waa soo tegaya ilaahay bari وانا وارديه وانا الله بري جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد intaasi kadib waxaa munaasabada lagu dhageystay warbixin ku saabsan dowladan iyo duruustii lagu qaatay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد حمد الله والسلام عليكم إن شاء الله تعالى waxaan rabaa warbixin yaroo kooban inaan soo jeediyo oo ku wareegaya dowladan waktigii la bilaabay iyo duruustii lagu qaatay iyo dowladda magaca iyo shacaarkeeda intaas ayaan rabaa insha allahu tacaala inaan soo jeediyo waxaynu u fadhinaa ikhtitaamkii ama gebagabadii dowladii loogu magacdaray saxaabigii jaliilka ahaa ee abu hurayra dowladan shacaarkeedu yahay kaana annaasu ummatan waaxida duruustii dowladan lagu qaatay waxaa ka mid ahaa almru bilmacruufi wannahyu cani ilmunkar waxaa ka mid ahaa almn waxaa ka mid ahaa alwalaa walbaraa waxaa ka mid ahaa alistiqaama waxaa ka mid ahaa alamaana waashucuuru bilmas-uuliya dowladan markayaa loo qabtay waxaa loo qabtay xuraas maxalaati tijaariya fi lmadiina waxaa loo qabtay dadka waardiyeeya goobaha ganacsiga ee ku yaalla magaalada jilib waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay yidhaahdaan jilib waaba meel amniye maxaa goobaheeda ganacsiga loo waardiyeynaya dad baa arrintaas ugu soo dhacaysaa soo maaha waa ta'kiid weeye ta'kiid weeye amnigeenu uu sugan yahay haddana iyadoo amnigaasi jiro ayaan waxeenna meel ammaana dhiganaynaa kuna ilaashanaynaa waxyaabaha loo qabanayana waxaa weeyaan inaad heshaan xadigii iyo dheebtii aad wilaayada ku lahaydeen insha allahu tacaala oo talaa oo tawjiihaada oo duruusa qaar ka mid ah raggii dowladda loo qabtay ayaa iyaguna munaasabada ka hadlay aniga oo cabdi maxamed ah oo ka mid ah dadka waardiyeeyo goobaha ganacsiga magaalada jilib oo ka kooban tir ahaan labaatan qof dowro ayaa noola qabtay dowradaasoo loogu magacdaray saxaabiga jaliilka ah abuu hureyra waxaa nala baray alwalaa walbaraa al istiqraar al amaana ammaanadaasoo ah markii noola akhriyey duruusteedii iyo casharada ka soo baxay oy ka mid tahay ammaanada inay culus tahay oo ilaahay subxaana watacaala uu ka dhigay mid adag oo samada uu ilaahay abuuray iyo arlada ilaahay abuuray iyo kal jibaalu buuraha ay ka cudur daarteen annagoo insaan oo bili-aadan oo laciifin aan qaadnay waxaa nagala rabaa marka ammaanada aan qaadnay waxaa ka mid ah nafteen hatay ammaanayna wata ilahi subxana watacaala iskale maalinta qiyaama waa nala weydinaa haddana waxaan ku samayn ammaanadii aan qaadnay marka waxaa nagala rabaa ina sidii aan u qaadnay aan u gudino oo ilaahayna aan kaalmo weydiisino marka insha allahu tacaala waxaan rabnaa kaalintii nooga aadan oo ilaahayna waafajiyey inaan qabanno haddaan wax qaldan aragno ama wax dhib ah haddee waxaa waaye magaaladan waa degannahay ilmahayna ku nool dadkayna ku nool owlaadayna ku nool annagaa kuwada nool waxay cadow ay ama nagu soo aada ama ay kaalintahay inaan ka qaadanno haddaan qarinone maalinta qiyaam ilahay baa nala xisaabtamaya xilligii mooryaanti ninkii arki jiray jilib waagii ay ahayd sagaashan iyo labadii sagaashan iyo saddex ilaa ninety three ilaa iyo labada kun iyo maanta soomaaliya waxay dhahdaa saas iyo saas kaaf iyo kala dheeri maantaan taagan xaqiiqadeeda waxaan haysanaa amni waxaan haysanaa nabadgelyo waxaan haysanaa sharci islaam haddaan labada qof isqabsato waxay aadaysaa sharciga islaamka kitaabkaas boqoltan iyo afarta xaqiisaa la siinaa ninkii madaxa lagu dhufto qodobkiisaa loo xukumaa ninkii la dila diyihiisa boqolkaa la siinaa ninkii la wax walba marka insha allahu tacaala annagana waxaan leenahay iimaankan allah na geliyo mas-uuliyaddii aan qaadnay ilaahi ha noola marka aayadaha iyo nidaamka iyo sida tahay aan aragnay anna waxaan dhihi lahaa laba maalmood saddex maalmood ama bishiiba dooradaana kole ha noola soo celiyo qalbigaynaa ku degay iimaankaynaa ku saa'iday hadda fiiri maanta haddii dhaxalkii aabbaha ama awowga ama adeerka inta lagu qaybsanaya aad taagan tahay oo cid kuu diidin aysan jirin ood wayso nasiib darro ka weyn maa jiro ya cidad eenays maa jirto haddii maanta oo annaga maanta dacwaadaa jiro diinaa jirta intaa wax walba aan macnaha wixii nagala bari aan ku camalfal wayn ama aan qaadan oo maalinta qiyaamahay nala dhaha annaga waxba ma ka siinin waxa nalama berin cudurdaar maan leenahay may annaga xaqayn oo dulmin subaxda dugsigaan dhigana waxbarashaan ku jirnaa xilin waa shaqaysanaa xilin wax baan baranaa haweenkiina waa kahay marka ummaddaan ka mid nahay wax dhib oo aan qabno ma jirto walaayadina waxaan leenahay guul allah siiyo cadowgeen allah naga jibiyo roobna allah noo keeno xoolaha rafaadsana muslimiinta allah u gargaar muslimiinta dhan waa mid asalaamu calaykum waraxmat ugu dambeyn waxaa munaasabada soo gabagabeeyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish يقول الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إخوة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد سلام الله أيام مهد علينا سبحانه وتعالى اللي إنو سورة قليي إن قبصنه دورة أو كمدا دورات كفرها بدن ee wilaayaadka islaamiga laga qabto allihii inoo suura geliyey ayaan u mahadcelinaynaa subxaana wa tacaala dowradan waa dowro loogu magac daray saxaabigii jaliilka ahaa abi hurayrata radia allahu canhu ilaahay subxaana wa tacaala ha ka raali noqdo nin saxaabiyo aada u qiimo badan yuu ahaa shicaarkeedana kaana annaasu ummatan waaxida ujeedka marka dowradan laga lahaa waxay ahayd ragga walaalaha ah ee waardiyeeya maalka muslimiinta khaasatan suuqyada meheradaha habeenkii la xiro ee laga hoydo walaalaha waardiyeeya habeenkii u soo jeeda ee u dhafra in iyaga la siiyo dowraad sharci ah diinkooda iyo aakhiradooda iyo wanaagooda adduun iyo tooda aakhirada la tusiyo la xasuusiya hadafkii ilaahay subxaana wa tacaala uu abuuray muhiimadda dowrada laga lahaa waxay ahayd taas waxaan qaadanaynaa duruus sharci ah oo kala duwan oo adduunkeenna iyo aakhiradeenna oo maslaxadeenna nalagala hadlaya intaa ka bacdi ilaahay wuxuu ina farayaa si guud dadka muslimiinta inay midoobaan oo gacmaha isqabsadaan oo iskaalmayaan inaan midowno oon iskaalmayno waxaa ka mid ah shaqooyinka idinku hadda aada haysaan ee ummadda muslimiinta aada u haysaan baqaarada iyo dukaamada iyo carwooyinka iyo goobaha ganacsiga ee furan ee kaalmaha shidaalku ay ka mid yihiin ee aada waardiga ka tihiin inaan annaguna maamul ahaan biidni illaahi tabaaraka wa tacaala aan idinku kaalmayno wixii inooga aadan taana insha allahu tacaala dee waa tii ilaahay buu ina faray inaan iskaalmaysano adeega ummaddeennana aan isu kaalmaysano saaad og tihiin habeenkii waad soo jeedaan xaraasaad qabataan nin walba dukaamo iyo baqaaruu ku qoran yahay baqaarada iyo dukaanka uu ku qoran yahay gaarka u amooye habeen walba waxaa jira ciidan iyaguna amniga magaalada waardiyeya guud ahaan oo aada habeen walba la kulantaan oo idin dhex mara oo ciidanka amniga waardiyeynaya guud ahaan waxaan kaloo rabnaa hadduu ilaahay idmo hadda waxaan idiin samaynay dhar yaan idiin samaynay jaakadaha yaan idin siinay iyo saraawiil iyo cimaamado isku joog yaan qof walba siinay oo kamid a ragga ilaalada ahee suuqa waardiye waxaan idiin siinana wax kale maahane in laydinku aqoonsado wey in dad kale idinkaa aqoonsado ka tuuga in laydinkaa aqoonsado aqoonsi idinka idin gaar ah idiin noqdo biidn illahi tabaaraka watacaala qof walboo yidhaahda anigu waardiyaan ahay maqaarkaana waardiya waxaan ku beerin karna ama aan ku rumayn karna midnaba maan ahayn waxaad ogtihiin walaalayaal shaqo ummadeed iyaad haysaan ummaddiina aad u adeegeysaan hantida aada waardiyeynaysaan waa hanti ay leeyihiin dadka muslimiinta ee ganacsatada hantida intaa la idinkaa idinku aamino laydinkaga tegay ammaanada marka waxaa laydinka rabaa insha allahu tacaala inaad gudataan ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay ina caradna alamaanata على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان أمانadii cirkii dhulkaba ay diideen oo ay ka baqeen inay qaadaan oo gudo waayaan insaanka xambaaray idinkuna insaankaasa ka mid yihin amaanada aada qaadeen marka waxaa idinka rabaa qof walba inuu waktiga caraasada uu ku qorayo inuu ilaaliyo shaqada waajibka ee saarana uu guto alxamdulilah maanta ilaahay mahaddii way ma ka baqaysaan qof qori wata ama qof tooray ku hubaysaan ama qof weerar idinku anu kugu yimaado bakhaaradiina iyo dukaankiina kama baqaysaan waxa keliya la waardiyeynaya waa qufulkaas xirane laydinkaga tegay isagoo xiran subaxidiina idinkugu yimaado soo intaa maan maadaama culayska ilaahayba uu naga dulqaaday oo amni guudna siiyey waxaan rabnaa amniga hoose aada haysaan ammaanadeed inaad gudataan oo xagga waktiga aada ilaalisaan haddaad ninka bakhaarka ama dukaanlaha kula ballantay bacda cisho wixii ka dambeeya bakhaarkan iyo dukaankan iyo kaalintan anigaad ugu ogta ballanta hadday ahayd intaa waktigaas mas-uuliyaddiga kaa saarnagow haddaad ka tagta ama ka seexata ama dayacda wixii yimaada mas-uuliyaddeed adigaa qaaday sida isaga waajib ay ugu tahay shaqadaada markaad dhamaysatay inuu xaqaada ku siiyo iyo adigana waajibku ugu tahay shaqadii aad qaadatay inaad ka soo baxdo biidn illahi tabaaraka watacaala waxaadna niyeysanaysaan inaad ummaddiina hantidooda waardiyeynaysaanoo khidmo muslimiinta aad ku jirtaan niyeysta insha allahu tacaala niyaddiina inaad wanaajisaan oo aad niyeysataan inaad ummaddiina u adeegaysaan hantidooda aad badbaadinaysaan ka baqaarka iskale hantidiisa aad ilaalinaysaan ka birita sokorta iyo caleynta usoo doono lahaa yaad u waardiyeynaysaan marka waxaad ku jirtaan khidmo ummadeed waa inaad niyeysataan marka insha allahu tacaala taa iyada kaalin weyn inaad ummadda ugu jirtaan ogaada taana insha allahu tacaala waxaad kaga heli doontaan rabbi agtii ajir iyo xasanaad fara badan waxaan rabnaa insha allahu tacaala dee wilaayadu waa wilaayadiina xaqaad ku leedihin maalin walba wilaayadu dowray qabataa odayaasha loo qabtaa nuqolada loo qabtaa ganacsatada loo qabtaa dumarkaa loo qabtaa bulshada noocyadeeda kala duwan oo dhan baa loo qabtaa idinkuna ummadda unbaad qayb ka tihiin soomaa intaa ka bacdi insha allahu tacaala waxaan idiin dardaarmayaa habeenkii waad soo jeedaan waa wakti fiican wakhaasatan thuluth alakhiir oo ilaahay samaa udunya uu imaanaya addoommadiisana uu la hadlayo leeyahay yaa baahan oo wax weydiisanaya yaa dambi dhaaf weydiisanaya yaa irsaaq u baahan yaa aradan yuu ilaahay subxaana watacaala ina leeyahay waa xanuunsannahay irsaaqyaan u baahan inuu ilahay inoo waasiciyo awlaadaan u baahannahay mataqaanaa waxaan u baahanay iimaankeena inuu ilaahay inoo siyaadiyo khaatimada inuu ilahay inoo wanaajiyaan rabnaa fursaddii marka ugu qiimaha badneed ilaahay la beryi lahaa thuluth alakhiir wixii sideed saac habeenimo ka dambeeya waxaa laga yaabaa intiina inaad soo wada jeedaan ilaa salaada laga gaaro waqtigaa isaga marka waxaa rabnaa inuusan baylaha kugu dhaafin oo aad ka faa'iidaysato oad ka qaniimaysato istikfaar aad la timaado ilaahay dambi dhaaf aad weydiisato ilaahay inaad barido oo baahida kugu taagan adduun iyo aakhiraba aad weydiisato muslimiintan aan ilaahay u barino weydiino inuu ilaahay nasri iyo guul siiyo cadowgoodan ilaahay uu ka dulqaado inaad u weydiiso goosha adigoo fadhiya iska weyse qaado laba ragcadood sunno tuko baqaaradan cidna jabsamaysee intaad salaada ku jirto gacmaha kor u taago ilaahay bari fursad fiican way inta aad soo jeedo carabkaada dikriga ilaahay ku wado astakfirullah wa atuubu ilayhi dheh dambi dhaaf ilaahay weydiiso ilaahay subxaana watacaala wuu kuu dambi dhaafayaa oo aakhire aan wax dhigana miisaankeena qofku hadduu maanta o dhan ilaahay xuso inta uu soo jeedo subxaana allahi walxamdu lilahi walaa ilaaha ila allahu wallaahu akbar walaa xawla walaa quwata illa billah hadduu dhaha khayr fara badan iyo aakhiro u dhimaayo akoonkiisa aakhiro yuu ku shubanayaa wanaag iyo khayr taa iyada marka inaan la ilaawino waqtiga laga fa shaydaanku inooma ogola laakiin nafta aan la dagaalano ka faa'iidaysano akhiiran waxaan idiin dardaarmayaa maadaama habeenkii o dhan aad soo jeedaysaan salaada subax jamaacada ha laga faa'iidaysto yaysan naftu ku oran caawo dhan baa soo jeedaye labadaa ragcadood muxuu ahaa baqaarka hortiisa ku tuko iskana tago gurigaa taga saaxa isleena masaajiddaa laga addimayo adinka hore aad maqlaysa ka labaadna aad maqlaysay ilaa marka aadaanku u dhacayo xaya cala asalaa xaya cala alfalaax cidda loo dhawaaqayo waayo waa innaga soomaa inaan ajiibno soona lagama rabo inaad ajiibtaana marka idinka rabo masaajida jamaacada aad qayb ka noqotaan oo salaadaa fadliga iyo khayrka ay jamaacadaas aad ka faa'iidaysataan adigoo salaadaa tukaday oo kasab xalaala soo shaqaystay oo ilaahay dambi dhaaf weydiisay oo ilaahay xusaayay subaxii markaad tukatay adkaaru sabaax akhristay maganta rabbi adigoo ku jira gurigaada kulaaba iska seexda ilaahay yaa ku xifdinaya wax alla wixii sharri ilaaha kaa ilaalinaya waxaad u baahantan ilaahay yaa subxaana watacaala ku siinaya laakiin taa waxay imaan kartaa markaan annagu dadaal la nimaadno biidni illahi tabaaraka watacaala intaana insha allahu tacaala inaad qaadataan yaan rabnaa dowladiina waa inoo xiran tahay ilaahayna subxaana watacaala ha idin barakeeyo waan idinkaga mahad celinayaa sida sharafta iyo qiimaha leh ee aad noo soo ajiibteen oo duruustan aad u xaadirayseen idinku habeenkii soo jeedaya maalinkiina aad darsi qaadanayseen ilahay miisaankiina xasanaadka idin kugu daro dembigiinana alla ha dhaafo ilaahay subxaana watacaala dee waxa meesha aad ka heshaan irsaaqdahana allah idin barakeeyo يوم كسرى انشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا فاذا اعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag kanaalka wararka ee kataib al akhbaariyaha ayaa goor dhoweyd waxa uu baahiyey qeybtii labaad muuqaalka fariin deg deg ah oo ka socota maxbuus ka tirsan gaalada qaramada midoobay kaas oo ku jira gacanta mujaahidiinta haddaba kusoo dhowaada muuqaalkaas oo aan maqal idinkugu soo bedelnay
إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو جوتيريس waxaan fariintan u dirayaa qaramada midoobay xogayaha guud ee ururka antonio guteres iyo madaxweynaha masar cabdilfataax asiisi magaciigu waa maxamed saciid hariza waxaan ahay dhakhtar ka tirsan howlgalka taageerada qaramada midoobay ee soomaaliya gaar ahaan qaybta qaabilsan gurmadka caafimaad ee dhanka hawada ah maanta waxaan idinla hadlayaa anigoon xor ahayn oo ka soo hadlaya xabsi aan keli ku ahay halkaas oo la igu hayo muddo sannad iyo bar ah diyaaraddani helikobtarka ahayd ayaa burburtay xilli ay soo daabuleysay dhaawacyo sababo ku aadan cilad farsamo oo soo wajahday waxayna natiijadu noqotay in aniga iyo shaqaalihii kale ee ila socdayba nolosha lagu qabto oo ay noqdaan maxaabiis iminkana waxaan wajahaynaa xaalad hubanti la'aan ah oo masiirkeennu wuxuu gacanta ugu jiraa ururkii nala wareegay waxaan ku dhacnay dhul cidlo ah oo duur ah inkastoo aan isku daynay inaan la xidhiirno qaramada midoobay si ay noo caawiyaan haddana nasiib darro cidna nooma iman ma aanan helin koox gurmad ah iyo cid qadiyaddeenna ka gorgortamaysa toona ma jirto cidna baadigoobaysa amana soo dalbanaysa waana la dayacay waana nala hilmaamay ma jirto cid dan iyo muraad kale waxaa nagu dhacaya haddaynu noolnahay iyo haddii kaleba waxaan dareennay in qaramada midoobay ayna khudulaamisay oo ay noo tixgelisay shaqaale laga maarmi karo oo aan mudnaanta koowaad ugu jirin in ka badan hal sano iyo bar ma jirin astaamo muujinaya wax xiriir ah oo ay nagu baadigoobayaan way naga danaysteen xilligii aan baahida ugu weyn u qabnay garab istaaggooda xilli aan keligay ku jiray qolkan xabsiga ah waxaan isweydiinayaa waxa halkan i keenay maxaan u soo dhex galay arrimaha ka taagan soomaaliya ee qasan maxaan u diidnay inaan dhulkeenna mudnaanta siinno intii aan u soo gurman lahayn dowladdan fadhiidka ah ee aan xitaa ilaalin karin badqabka shacabkeeda maxaynu uga qayb qaadanay jahawareerka aan dhammaadka lahayn ee ka jira soomaaliya maxaase keenay inaynu hantideenna ku khasaarinno dal aad mooddo inaan la badbaadin karin waxaan weydiinayaa walaalahayga reer masar maxaad ula dagaalamaysaan muslimiinta soomaaliya xilli yuhuudda sahyuuniyadda ah ay xasuuqayaan walaalaheenna reer filistiin oo keliya idiin jira masaafo dhagaxii la tuuro uu gaarayo miyaysan habboonayn inaan u gargaarno oo aan garab istaagno walaalaheenna deriskanala ah ee reer filistiin halkii aan ciidamadeenna u diri lahayn meel noo jirta kumannaan kilomitir si ay u soo dhibaateeyaan muslimiinta soomaaliyeed waxaan halkan codsi uga dirayaa qaramada midoobay oo aan ku faanayo inaan kala soo shaqeeyey qadiyad wanaagsan oo ah inay taageerto bini'aadanimada waxaan sidoo kale codsi halkan uga dirayaa xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres waxaana idiin leeyahay waxa ay halkan noogu soo dirtay qaramada midoobay waa inaan caawinno oo aan garab istaagno cid kasta oo taageero u baahan maantase annaga ayaa baahi weyn u qabna kaalmadiinna iyo taageeradiinna deg dega ah qaramada midoobey waxaa waajib ku ah inay hubiso oo ay ka shaqayso sii daynta shaqaalaheeda kuwaas oo lagu soo qabtay howlgal nabad ilaalin ah fadlan nagu caawiya inaan ku soo noqonno guryaheenna iyo qoysaskeenna inagoo bad qabna mudane madaxweyne cabdilfataax asiisi baahi weyn ayaan u qabnaa inaad faragelintaada iyo saamayntaada caalamiga ah u kaashatid sidii aan xorriyaddeenna ku heli lahayn sida ugu dhaqsiyaha badan waadna mahadsan tahay والى فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي نحن بامس الحاجه الى تدخلكم الكريم وتاثيركم الدولي لتامين اطلاق سراحنا في اسرع وقت
كسرى شرب دينا ضياء وانثر الاخلاق عطرا شرب دينا ضياء وانثر الاخلاق عطرا فاذا اعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka ciidamada mujaahidiintu waxay weerar ku qaadeen xero ciidanka kufaarta kenya ay ku leeyihiin deegaanka sheekh barow ee hoostaga degmada lafeyh ee gobolka mandheera qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo jeediya waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guudmaraynaa howlgallada mujaahidiinta ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen kolanyo ciidamo saliibiyiin kenyan ah oo ka baxay xero ku taal buurta kaamole kuna sii jeeday deegaanka shangani bakhtigu waa sarkaal kenyaati miina baara ah qaraxa kadib cabsi awgeed kolonyada saliibiyiinta waxay dib ugu laabteen xeradii ay ka soo baxeen ee ku taal buurta kaamoole sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka sheekh barrow ee hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya inta dagaalka uu socday waxay mujaahidiintu karneelada garbaha laga rido la heleen laba teendho oo saliibiyiinta hub ugu jiray dab xoogan ayaana ka kacay labada teendho waxaana si aad ah loo maqliyey qaraxyada ka dhashay hubka ku dhex gubtay labadaasi teendho waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa warqad laga soo dusiyey xafiiska xasan gurgurte oo muujinaysa sida ay madaxda xukuumadda muqdisho u boobaan dhulalka muqdisho hogaanka xukuumadda muqdisho ayaa halkiisii kasii wadaa boobka uu ku hayo dhulalka danta guud iyo kuwa shacabka ee magaalada muqdisho xilli dhulboobku gaaray meeshii ugu sarreysay warqad ka soo baxday xafiiska xasan gurgurte balse ay warbaahintu si qarsoodi ah u heshay ayaa muujinaysaa madaxweynaha xukuumadda muqdisho oo si cad u faraya in la boobo dhul ay lahayd wasaaradda isgaarsiinta islamarkaana laga iibiyo ganacsato iyo shakhsiyaad warqadda xasan gurgurte oo ku sumadaysan toddoba-iyo tobanka bishii agoosto ayaa qeybaha dhulboobka xukuumaddaasi faraysa in dhulkan laga barakiciyo shacabka degan kadibna lagu iibiyo qaab suuq madow iyadoo lagu marmarsiyoonayo in dhulkan laga maarmay dhulka la boobayo ayaa u dhexeeyey degmada kaxda iyo deegaanka siinka dheer ee magaalada muqdisho xasan gurgurte ayaa qoraalkiisa ku sheegayaa in dhulkan uu cabirkiisu yahay lix boqol afartan iyo sideed kun saddex boqol toddobaatan iyo shan m two ah waa in dhulkan loo sharciyeeyo muwaadiniinta maadaama ay ka maarantay wasaaradda isgaarsiinta ayuu yidhi xasan gurgurte taasi oo ka dhigan in dhulkan laga boobay dadkii deganaa kadibna lacago malaayiin dollar ah lagu iibsaday dukumentigan ka soo xalooshay xafiiska xasan gurgurte ayaa si aadaha la iskula dhex qaaday baraha bulshada waxayna dadku xukuumadda muqdisho ku sifeeyeen kooxda burcaddhuleedka waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa mucaaradka oo kusii qulqulaya kismaayo iyo wafdigii ugu horreeyey oo gaaray magaalada kismaayo ee xarunta maamul goboleedka shaadala dirarka ah ee jubbaland waxaa maanta gaaray xubno ka socda mucaaradka kuwaasoo halkaas uga qaybgali doona shirkii mucaaradku cilaamiyeen inuu dhowaan ka dhici doono magaaladaasi xubnaha mucaaradka ee gaaray kismaayo waxaa hogaaminayey ninka lagu magacaabo kofi oo ah xogayaha guud ee madasha mucaaradka ee ay ugu yeeraan samata bixinta waxaana la socday xubno kale wasiirka arrimaha gudaha maamulka ridada jubbaland murtad maxamed ibraahim oogle ayaa siyaasiyiintan kusoo dhoweeyey magaalada kismaayo hadal uu jeediyey ayuu ku sheegay inay ku guda jiraan qabanqaabada shirweyne dhowaan ka furimi doonaa magaaladaasi oo ay isugu iman doonaan siyaasiyiinta mucaarasan gurgurte dhankiisa murtad kofi oo hadlayey ayaa sheegay in uu wafdigiisa hordhac u yahay siyaasiyiin badan oo kusoo wajahan xarunta maamulka shaadala dirarka jubbaland si ay halkaasi uga qaybgalaan shirka ka dhanka ah murtad gurgurte ee ka dhici doona kismaayo dhowaan siyaasiyiinta mucaaradka ugu badan waxay hadda ku sugan yihiin magaalada caasimadda ah ee muqdisho halkaas oo ay ka bixi doonaan sida la soo wariyey halka xubno kalena ka iman doonaan dhanka magaalada garowe oo xarun u ah maamul goboleedka ridada ah ee puntland waxaan markan soo qabanayaa mareegta redio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dhallinyarada gabiley oo ku hanjabay dagaal ka dhan ah maamulka somalilan dhallinyarada ku dhaqan degmada gabiley ee gobolka waqooyi galbeed ayaa waxay shaaca ka qaadeen in bulshada ku dhaqan degmadaasi ay soo wajahday xaalad aada u adag waxay tilmaameen in ciidamo gaaraya laba boqol iyo lixdan askari ay magaalada soo galeen iyaga oo rasaas ridaya taasi oo sababtay inay xaalad adag soo wajahdo dadka dhallinyarada ayaa cabdiraxmaan ciro iyo maamulkiisa ku eedeeyey in aysan la socon waxa ay sameynayaan ciidankooda iyaga oo ku hanjabay in ay naftooda difaacan doonaan tallaabadan ayaa ku soo aadaysa iyadoo dhowaan maleeshiyada maamulka la baxay somalilan ay dad shacab ah ku laayeen magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal xubintiina cabdiwahaab caawa waa inagaynta
كسرى شرب دينا ضياء وانثر الأخلاق عطرا شرب دينا ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan iyo wilaayada mudug iyo dowro ay u qabatay odayaasha dhaqanka beesha cayr dowradan ayaa loo qabtay odayaasha dhaqanka beesha cayr ee degta wilaayada islaamiga ah ee mudug waxaana dowradaasi loogu magacdaray macalin aadan xaashi ciirow taqabalahullah kaas oo ka mid ahaa haliyeyadii dhiigooda dhidibada ugu aasay ku dhaqanka shareecada islaamka ee maanta wilaayaadka islaamiga ah ka jira dowradan ayaa ka qabsoontay magaalada jowle ee wilaayada islaamiga ah ee mudug waxaana ay socotay muddo toddobaad ah taas oo odayaashii loo qabtay ay ka faa-iideen waxyaabo badan oo aakhire iyo adduun anfac u leh qofka hogaamiya dhaqameedka ah ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay qaar ka mid ah odayaashii dhaqanka ee dowrada loo soo xiray runtii markaan ka hadlo anuun kusii dheeraanayn dowlada tan loogu magac daray macalin aadan xaashi cayrow runtii waxaan dhihi karaa aniga shaksi ahaan ama beesha maxamed madar kicis waa ka aflaxnay faa'iido badanaan ka helnay ilaahay baana uga mahadinaynaa alxamdulilah aan leenahay marka labaad walaayada gobolka mudug iyo dhammaan kan degmada culamaa udiinka dhammaantoodna iyadana waxaan leenahay mahad ballaaran ilaahay ha ka gaarsiiyo sharaf iyo cizina ilaahay ha ku nooleystaan leenahay annaguna ilaahay waxaan ka baryaynaa wixii meeshaanaan ka qaadanay ilaahay inuu qalbigeenna ku sugo oo aysan naga noqonin samicnaa wacasayna aysan naga noqon ee ay noo noqoto samicnaa wa adacnaa sidaasaan ilaahay ka baryaynaa dowladaas dowra islaamiya ah oo macalinka magaciisa ku xusan ilaahay shahaadadiisa ha ka aqbala eh dowladaas awalan tafsiirka qur-aanka ayaa ka mid ahay aan qaadanay ilaa juz camo alxamdulilaah waxaa ka mid ahay atawxiid aas-aaska dhan oo meesha sartu ka quruntay towxiidkou ahaa towxiidkiina waan baranay haddou arkaan leeyahay haddou shuruud lahaa waan qaadanay towxiidku waa buraa sidaan isla ognahay ama culummadeenna ay noo sheegtay isagana waan qaadanay waxaan qaadanay ayadana sidoo kaleeto maraatibuddiinaan qaadanay waxaan qaadanay siiratulmustafaa ayaan qaadanay qaybaheeda kala duwan ayaanu qaadanay alxamdulilaah maanta nin kasta oo maxamed madarkis ka mid ah oo meeshaan dowladan ka soo qayb galay waxaan dhihi karnaa jaabkaa u buuxaan dhihi karnaa wuu najaxay dowladda waxay ahayd mid dii toddobaad deegaanka ka dhacda ama laga hirgeliyo ee muslimiinta loo qabto dowladan waxaa nasiib u yeeshay qabiilada cayr maxamed la yidhaahdo wilaayada ay maamusho degmooyinka ay maamusho degan waa beesha meesha fafadhisa oo laga kala keenay tuulooyinka iyo degmooyinka ay gobolka mudug ka degan yihiin dabcan kuwa oo loogu talagala inay ka faa'iidaysataan culunta meesha ka socotay wilaayadu soo qaban qaabiday alxamdulilah rabbilcaalamiin aan leenahay qabiilada intii loogu talagalay ilaaxad waa ay soo xaadireen waa ay ka faa'iidaysteen dabcan anoo afkoodii ku hadlaayo lama cabiri kara dareenkooda farxadeed ee ku aadan macluumaadka diineed ee ay meesha ay ka heleen usbuuca ee lasoo dhaafay kow dowlada laysugu imaaday mataqaanaa beesha cayr ay u soo diyaariday waxgaradkii soo xaadiray wilaayadu magac bay dowlada magaceeda loo bixiyey oo ay leedahay waxaa loogu dowlada magaca loogu magac daray wiilka walaalaha ama adeeryaal ay wada yaqaaniin ee ayagu ka dhex dhashay mujaahidka ahay macalim aadan xaashi cayrow taqabalallah shahaadatu yaan leenahay oo mataqaanaa beesha ayadu markoodii horeba ayaa ka dhashay ayaa alxamdulilaahiye dowladana loogu magac daray shicaarka iyo ay leedahay dowladana waxaa lagu magacabasana kuunu ansaarallah war noqda cayraa lala hadlaa markaas beesha meesha fadhisa war ansaarta ilaahay noqda jufo kasta qabiilka laftirkiisa jufo jufou sii kala yahay jufadu way sii kala baxdaa kuwa xoogaa markaas ishu soo qabayso laga soo wada xulay intii ilaahay karansiiyey way soo xaadireen indheergaradka beesha cayr ay leedahay ee gobolka degan dadow maqal digdiintan barasho diimeed dowladii markaan barannay ay dabacday laab shirkigii dawaa loo helay oo baranay diinkii shirkigii dawaa loo helay oo baranay diinkii deelqaafka faataxa ku jiray naaxilkii durug sidii shiikh cilmiga daalacday aan xaraf la dayay culimmadii darsiga noo dhigtay ee nagu durduurayday iyo duulkii noo soo diray ee cunnada naga durduurayay iyo dowladdeennii dhammaan diinka fidinaysa dembigooda eebbuu korya إن شاء الله تعالى أمدان مسير كيد وحكوك كوبان هاي وأيكون قد قالي كرتا وحدا كون قون كرتا الإيمان بالله سبحانه وتعالى هدان لهلين إيمان وحن مدوبة يا وحس راعي مجري دونا دينتا إسلام كنا وحا ويا وحي كبل لابتا qofku inuu rumeeyo alla subxaanahu watacaala marka uu rumeeyana uu ka run sheego haddii uu iimaankiisa qofku ka run sheegana wax walbaa waa toosayaan hadduu qofkaasu iimaanka ka run sheegi waayana wax u toosaya male marka insha allahu tacaala beeshan aanu nahay ee aanu muxaadaradan iyo maaragtay jalsadan uga fadhigan aan uga qayb qaadanay ilaahay subxaanahu watacaala iimaankii iyo maaragtay towxiidkii iyo maaragtay qur-aankii taswiirkii salliga nebiga salawaatullahi wasalaamu caleyh siiradiisii naloo akhriyey waxaasoo dhan waxaa la rabaa inaanu ka run sheegno iimaankeenana ay galaan sidoo kale dadkii munaasabada ka hadlay waxaa ka mid ahaa naqiibka guud ee beesha cayr ee wilaayada islaamiga ah ee mudug naqiib cabdiraxiin maxamuud bacdow
walaayada gobolka mudug oo ugu horeeya sheekh xasan abuuxamsa waa u mahadcelinaynaa iyo makaatibta la shaqayda dhammaantood waxaan leenahay jasaakum allahu khayran wajasaa wa axsana ileyk ilaahay waxaan ka baryaynaa dadaalka iyo juhdiga ay bixiyaan inuu miisaanka xasanaadka u saaro waxaan uga mahad celinaynaa walaalahanaga dadaalka iyo juhdiga ayna geliyeen gobasha quruxda badan ee afar iyo labaatan saac naloo qidmaynayey naloo khayr miirayey diinka nala ku fahamsiinayey haddii caafimaad ay tahay nala kugu dadaalayey nala kor taagnaa nalahaa maxaad cuni kartaan maxaad cabi kartaan casharada aan kala go-ayn nala ku siinayey waa uga mahad celinaynaa ilaahay waxaan leenahay wixii aad qabateen intii noo qidmayday intii wax noo akriday intii soo abaabushay intii gogoshaas ka qayb qaadatay laxdo kamida ka qayb qaadatay ilaahay waxaan uga baryaynaa miisaanka xasanaadka inuu u saaro jannatulfadows aclaan uu ku gaarsiiyo waxaan kaloo u mahad celinayaa beesha cayr ee degan gobolka mudug akhyaarta nabadoonnada culimaa udiinka dhammaan soo qayb gashay xafladan ama dowradan sharciga ah ee aan maanta ikhtisaamkeedii joogno een muddada asbuuca ku jirnay een culunta kala duwan ku baranay ee lasoo akhriyey inta kasoo qayb qatana waxaan leeyahay jasaakum allahu khayran wajasa waxsana ileyk wixii aad kasoo tagteen ee adduunyo ahaa ee dad ahaa ee maal ahaa ilaahay xifdi ha idiin geliyaan leeyahay annaga dhanna ilaahay xifdi ha noo geliyo wixii aada qadateenna kuwii ku dhaqma ee ku cibaadaysta ee diin ka dhigta ee diinta ilaahay ku difaaca dalka allah idinka dhigo dhammaanteen allah naga dhigo oday waa dardaarmaa markuu hadlaayo waa dardaarmaa taariikh waa ka qoranta haddaan nahay beesha cayr ee gobolka mudug degan dowladan sharcigaan qaadanay culuuntan ilaahay noo dooray aan maanta halkan ku macasalaamay doonno intii noo qabatay inaan guryaheenna ka bilowno dadkeenna gaarsiino diinku guri kasta uu ka muuqdo inaan meeshaas ilaahayna kula ballanno annaguna iskula ballanno waa dardaarmaya marka koowaad marka labaad waxaan dardaarmayaa diinta lama haysan karo difaac la-aan lama haysan karo haddaan xarbi iyo hub iyo saanad loo qaadan dhiigga loo bixin la haysan maayo baalka la yidhahdo dastuurka qabiyo qoraalka qabiyo qoraalkii wixii la qarinayay hadday soo bixiyeen waxay ka bilaabeen somalilan waxay dhaheen gaaladu macallin dugsi qur-aan joogo qur-aan dhigaaya ha la soo qabto waa qodobka koowaad wax qur-aan iyo diin ah haddii qodob dastuurka la dhammaystiraayo ma jiro dabashaa lagu bilaabay waxay dhaheen sideed iyo toban sano oo qofka ku qaangaaraya qabyada markii la dhammaystirayo waa waxay kaloo dhaheen qofku diin alla diinta rabo qaadan karaa diin alla diintii ou rabo qaadan karaa somalilandna hadda laga bilaabo laga hirgeliyey tanna waa loo soo wadaa walow ay wax uga bilaaban yihiin qabyo qoraalka qabyada waxaana loo qarinayay oo looga reebay wixii waaweynaayo ahay macnaha dowladaa laydiin samaynaho waxa waaye caalamkaad la jaan qaadaydiin oo ilbaxaad noqoydiin oo xadaariya ceelala laydiin qoda wixii naloo qarinayo horta waxaas waaye hala ogaado waaqicaan la fuulo taasna difaacay rabtaa inaan naf iyo maal diinka ilaahay gelino ku difaacno inaan naf iyo maal diinka ilaahay gelino oon ku difaacno oon ka hortagno qabiyo qoraalka iyo dastuurka wadciga ee lasoo dirisiiya gaaladu ay soo sameyday inaan ilaahay diinkiisa ku difaacno ma ballan qaadnay allahu akbar allahu akbar waxaan dardaarmaynaa annaga waxaan nahay dad muslimiina waxaa nala ku haystaa diinkeennii waxaa nala ku haystaa dalkeennii waxaa nala ku haystaa deeqeennii waxaad markhaati ka tihiin oo shaahid ka tihiin xasan gurguurta ninka la leeyahay hadda soomaaliya loo soo sameeyey oo cumuladaa ugu weyn cumulada ugu weyn gaaladu soo samaysatay markuu ilmihii soomaaliyeed inta siray oo jaamacadaha ka soo bixiyay laba laba kun ansiina uu dabka ku shubay ee furunta ku baabi'ey dibow inta u laalto hooyooyinkood oo habeennimo jiifo ka tarabiil geliyey bal u fiirsada waxna loo reebanayo ma jirto waxna loo reebanayo ma jirto ninkii saakay iska dhegala ee iska jiifaaho horta jiifkaa ka kaco dadka naloo keenay dadka naloo keenay waa dad nagu nagu abtiris waa dad nagu midaba waa dad macnaha soomaaliya sheeganaya haddana la rabo in diinka nalokaga siibo oo diinkanaga nalokaga siibo dad la rabo waayo oo lasoo kiraysto orkiraalaha waayo taas inaan ogaanaan la rabaa waxaan rabaa inaan u baaqo cayr cayrka ku jira federaalka waxaa lagu sheego inaan u baaqaan rabaa kiisa ugu weyn iyo kiisa ugu yar horena waa ugu baaqi jirnay haddana baaq dheeraan ugu baaqaa horta marka koowaad dadka meeshaas ku jira annaga cayra nama matelaan nama matelaan odayaal nagama aha siyaasiyiin nooma aha wax ay noo yihiin ma laha beriyaan kalena nama matelaan annagu waxaana matela qofkii diinka ilaahay iyo shareecada ilaahay nagu hogaaminaya ninkaasaa ugaas noo ah nabadoon noo ah oday noo ah khiyaar noo ah walaal noo ah xabiibna noo ah gedigaas qofkii gala annaga beriyow naga yahay hadduu xildhibaan yahay hadduu wasiir yahay hadduu askari hoose yahay beriyow naga yahay waa u baaqayaa marka hadday xildhibaanna leeyihiin hadday wasiirra leeyihiin hadday askar leeyihiin waxaan leeyahay tuubuu ilallah ilaahay u toobad keena ilaahay inta aan aysan imaanin xilligii toobadda aan la aqbalayn intaysan imaanin waxaan leeyahay ilaahay u toobad keena ilaahay usoo laabta muslimka usoo laabta diintiina usoo laabta dalka usoo laabta dadkiina usoo laabtaan leeya waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan iyo walaalnimo iyo qalbi furan aan kusoo dhaweynaynaa saasaan leeyahay allahu akbar allahu akbar waxaa munaasabada soo gabagabeeyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug sheekh xasan abu xamsa بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وسلم أجمعين الله بان مهد علينا تبارك وتعالى إن بدن أو ننكوب كريم ثم وأن مهد علينا بهذا بشعير دورة قادتي أسبوع aan wada joognay runtii sida asluubka fiican ixtiraamku ku jiro aan ku wada joognay awalna aqbalay dalabkii ma garanaysaa walaayadooda aqbalay jasaakum allah khayran baaraka allah fiikum uma sidaasoo kale waan mahad celinaynaa culummadii runtii aad noo guugaabisay na soofaysay cilmigooda ilaahay baray nagu bixiyey wakhtigooda bixiyey ayagana waan u mahad celinaynaa waxaanan leenahay cilmigiinna allah barakeeyo carabkiinna ilaahay cadaabtaha inkaga fogeeyo nin kastaba inta uu ku lahay iyadana waxaan leenahay ajirkeeda ilaahay ha siiyo waxaan rabnaa insha allahu tacaala in la tadbiiqiyo cilmiga aad qaadeen qalbiga lagu xasiliyo ee loona degdego oo lagu dadaalo in ma ogtahay ilaahay ajirka faraha badan ee uu noo ballan qaaday ee dembi dhaaf kale ee jannada leh ee xuuralcaynta leh ee nicmada annagu aynaan koobi karin oonan hadda sheeg sheegi karin waxaan ilo arag oon dhegu maqal oon qalbi bashar suuraysan in ma ogtahay aan u diyaar garowno kuwa marka mutaqiinta ah ee dembidhaafka ilaahay agtiisa ka ahaaday ee sidaas u weyn iyo jannada ballaceedu intaa la egyahay kuwa mutaqiinta ah ee loo diyaariyey allah haddana waa noo sheega waa raacsiiyeyo aladiina yunfiquuna fi saraa'i wadaraa'i والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين inaan marka u degdegno culaysku marka uu jiro iyo marka barwaaqada iyo khayrka lagu sugan yahaba kuwa bixiya inaan nahay infaaqa bixiyo in ma ogtahay deriska iyo ehelka iyo qaraabada dhammaan dadka muslimiinta ah dhaqankooda la hagaajiyo caradu waa imaanaysaa oo bani aadamku isriixriix iyo ma ogtahay laga waayo macunfa lagama waayaaye carada inuu nin walba qabto waxaa ma ogtahay waayahan dambe waxaan ugu soo kordhay oo si gaara soomaaliya ugu badan annaga haddaan reer mudugnahana saamaynta badan nugula waxaa ka mid a waxaa la yidhaha xuduud baas waxaa la yidhaha cidda dhigta aan la aqoonin hebelo uga durug iyo hebelo xaggaad iga soo gashay iyo ma ogtahay waxa aan adduunkaagana uu maogtahay hormarinaynin aakhiradaadana baabi'inayo waxyaabaha noocaasa marka shaydaanku markuu wax kuu suuray caradaada markiiba inaad qabato caqligu yimaado aad wanaajiso tacaamulkaada wanaajiso iskana cafiso allahna waa jecel yahay kuwa wanaag falayaasha ah ma arkaysaa jazaakum allahu khayran sida culummadu ka hadleen ama odayaashu ka hadleen oo dhammaan wax la dhaafayba aan la arag waxaa ka mid a niman yahow siban waxaan nool nahay ummaddii maogtahay lagu fidneeya wax aan la oqoon dadkii adduunyay kuma shaqoobeen gaaladu adduunyana ma bixisee beenay bixisaa ballanqaad beenay bixiyaan marka ugu dambayso ay kaa fushadaan hadafka marka hore lagugu howlgeliyana qofkaas inay dilaan iyo inay maogtahay si uun u mashaqeeyaan wax badanay sameeyaan laakiin dhaqaalaha ay u ballan qaadaan ay ka howlgeliyaan ma siiyaan gaalada ballanqaadkeedu waa been waa shayaadiin nin maogtahay ilaahay abuuray beeniyana inuu qof bini aadana been u sheego wax weyn lama aha kaama leexanaayo waxa uu kugula diriraana ma yaqaan warni waxaad iga rabtaa adigu soo ina habalmatii hooyaday aabbaha waa aqiini dad moogtahay xalaalnimo kugu dhalay oo la nikaaxiyeyoo waxay ahaayeen waa waa ogeyne waa isnaqaanay war xaggee lagaa galay cirbadan kugu dhacda maxay ahayd maxaa kugu dhacay say waxyihiin ma yaqaan cirbadaa lasoo duray asagoo gantaalo wuxuu kusoo gelaa aan leexleexd lahayn kusoo gelaa kuwa marka noocaas ee annaga naga dhashay kow horta in loo caqli celiyo diin lagala hadlo dhaqankaana dhaqan ay leeyihiin inuusan ahayn loo sheego waxaan cid kale inay leedahay la baro ciddi diidana wixii ilaahay siiyo nabi maxamed siiye caleyhi salaatu wasalaamna in la siiyo xaqa uu leeyahay in la gooyo waayo hadduu joogi diidoo joogsa lagu- laga waayana in seefta la maryo waayo war diintaada usoo noqo guriga aad ka guurtay adaa iska lahay midkaas hadda degantaa malihide warkaalay in la yidhaah waayo hadduu diidana seefta la mariyo nimayow maantay waxaad ogtihiin diin ahaanna waa naloo haystaa dad ahaanna waa naloo haystaa dal ahaanna waa naloo haystaa meel naloo dhaafayba male haddaad marka diin ahaan xataa aadan wax u fahmin waxaad wax u fahamtaa adiga xaqa adigu aad laheed ood adduunka ku laheed oo inaad noolaato aheed meesha aabbaha kugu dhalo hooyadaa kugu dhashay dhaqankii aad laheedood dhaxashay xataa inaad difaacata garo wax kale hadaad garo weyse xataa intaas garo Een, sida rag badan u ka hadleen dadkaan hadda abtirkoodana waa la yaqaan waana dadkii ma ogtahay waxaad u soo joogteen oo in badan annaga aan aragnay kuwa hadda dulmifalayaasha ah waxay dhihi jireen diinta ceer dooni mayno kuwa dulmifalayaasha ah dhihi jira diinta ceer dooni mayno kuwu dhihi jira marka haddii ceer maanta ku biiro ka warrama macallin aadan iyo sheekh xasan daahir iyo dadkii aan wada naqaanay khayrdoonka ahay culummada ahay ee diintooda dooni mayno lalahay yaa ciddii moogta ayadu inta fahamtay xer u noqotay haddii sida hadda naqiibku sheegayay ceyr aan wax fahmin lagu soo wajahay ka warramo maxaa maxaan dhahaynaa waayahay maxaan dhahaynaa dhaxalkay lahaayeen may qaateen dadkaas dhaxalkay lahaayeen ma qaadan waa ka tageen jasaakum allah khayran rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuuna leeyahay war u degdega acmaasha teeda wanaagsan acmaalu saalixa u degdega intaysan imaanin fidno u degdegayso isaga daba dhacayso sidii saacadaha habeenka mugdiga oo kale culummadu saasay ku fasiraan sidii saacadaha habeenka mugdiga oo kale fidno isaga daba dhacaysa intaysan imaanin oo ruuxu waa beriisanayo asagoo muslimaho haddana uu galbaysanaya asagoo gaaloobay ama ma yahe wuu soo hoyanayaaho waa galbaysanaa asagoo muslimaho waa waa beriisanaya asagoo gaaloobay fitnada intaan la eg marka ruux muslim ah muwaxida oo khayr ku ogeed oo qur-aanka akhrinayay oo soo hoyday cawada asagoo ma ogtahay ee, islaama soo hoyday subaxina gaaloobay dhibaatada intaan la eg ma iska timidaad isleedihiin asbaabaa keentay diintiisii oo suuqa dhigay meel kale lagama soo gelin waxaad arkaysaa nin sheekh ahaayoo masaajidda taagnaa jiray oo ka muxaadaray jiray oo soo taagnaayey oo ummadda taxriidinayey ku saamay jiray weliba oo maantay waxaad arkaysaa asigu isbeeninayo isburinayo tafsiirka shalay aayadda uu saaray midaan ahayn maanta saarayo xadiiska saarayo shalay macnihi u yeelo macna aan ahayn u yeelayo dhibaatada xaggay uga timid ninku waa ninkii dhibaatada waxay uga timid qalbigiisa waxaa fuulay bar madoobaa fuushay macnaha shalay ilaahayuu ku xirraay rasuulkiisuu ku xirraayey calayhi salaatu wasalaam waa ka guuro gurigaas gur shaydaanuu degay shaydaana u macallin noqday diintiisii u iibsaday wax yaruu siistay qalbigiisiyaa rogmaday dadka marka aan aad wax u fahmin waxay ku leeyihiin ninku sheekh hebel waaye ninku sheekh hebel waaye sheekhi shalay aftahanka ahayoo sidaas ahay hadda haddaad su-aal weydiisana kaagama jawaabi kariyo ogaada waa dad moogtahay uun balaayo qabsata diinteenna aan baranno aana difaacanno muslim layska ahaa maa haddaadan diintaada baranna fahmi ma kartid godadkan shaydaanku qoday waa ku dhace iskama celi kartid diinteenna marka aan baranno aana difaacanno deriska aan dhowrno deegaankeenna aan horumarinno gaaladu waxa ay noo dilayso markii laga tago inay diin ahaan noola dirirayso barwaaqada dhulkeena taala rabtaa inay bililaqayso adduunku baloolow noqday sidii loo boobayo baloolow noqday dhulkan khayraad dahanayaan annagana caqliga yaa nagala dilay cilmigiyaa waxaa nalagu salliday qolo kale oo maogtahay habaaran yaa nalagu salliday waxay keentay marka dad aan waxba lahaynoo ceyra inaan u ekaanno sidaadana maogtahay haddii adigu aad awooddaada arki weyso ood anfacada ilaahay ku siiye arki weyso waxay noqonaysaa maogtahay col hortiijabay waa col hortiijabay haddaad ka cabsato nimaadan ba arag ka war nimaadan aragoodan u jeedin haddaad ka cabsato ka war yaa haddii waxa ilaahay ku siiye adiga ay ku deeqi waayaan oo wax adigu haysta nimaan haysta hadduu kula noqdo inuu haysta ka war ood waxaada arki weyso ayadana waa fidno kale mar kale iyo mar kale aan isku tashanno aan isku tashanno hoos aan isugu rogonno awooddeenna aan miisaanno dhaqaalaheenna aan fahamno gaalayeena aan gacmo hoorsan Eh, jasaakum allahu khayran afarey oo moogta aanu gaba miyi weligey ma gabin laba isma saarin mana aqaan afarey marka oo igu soo dhacday markaan fiirfiiriyey reerkan iyo moogtahay taariikhdooda iyo dadka ay ahaayeen iyo aniga naftayda oo moogtahay macallin aadan ardadiisii ka mid a iyo garabkii aan rabay oo yara sidaan u rabay aan u waayey yaa waxaan igu soo dhacday xoogoo yaroo moogtahay iska un hadal ah hadalkaasaan markaa aan sheegi rabaa iska hadal waaye maaha afarey xataa isquman maahane yaan sheegi rabaa jasaakum allahu khayran Eh, wuxuu yidhi cayrow waxaad caado u laheed cadow gumaadkiiye diintoo la caawiyo iyo waxaad caanka ku ahayday ciidan inaan cadow yimaad caana lagu habine godogodayo guushaa raggii gudub u liishaamay nimankii guroodiga ku dhigay gaalo qurunleyda wuxuu yidhi gumaystaha waxay gaadda iyo gowrac maryaamba gumaystaha waxay gaadda iyo gowrac maryaamba goobaha la dhigay wuxuu guduray haylaaba cayrow waxaad caan ku ahayd cadow la dirirkiiye caawana waxaa ceebahoo laynka celi waayey cadowgii inaad caawisood ciidankiis tahaye cayrow intuu calanka sida ciilba maan qabine shayddaamo gaal soo shirshaa shaarigoo helaye taariikhda reerkiyo markaan toobiyaha eegay waxay ila tegaysaa inaan tale ka weydiiyo ceyrow ninkaa ciil qaba ceebta naga meyri jasaakum allah khayran baaraka allah fiikum guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى